gaadiidleyda iyo ganacsatada ku dhaqan magaalada qardho ayaa ka cabanaya canshuure dheeri ah uu kusoo rogay maamulka puntland waxay cabasho kasoo yeeraysaa gaadiidleyda iyo ganacsatada ku dhaqan magaalada qardho dadkan oo isugu jira ganacsato iyo darawalo kaxeeya gaadiidka ayaa ka cabanaya lacago xaddhaaf ah oo uu kusoo rogay maamulka puntland waxay sheegeen in lagu kordhiyey lacagihii canshuurta loogu qaadi jiray islamarkaana aysan awoodin waa kuwaan qaarkood oo warbaahinta la hadlay
halkan waxaannu iskugu nimid saakay ee degmada magaalada qardha horteeda waxaannu iskugu nimid cabasho ee ka jidha ee ganacsatada ee baabuurayda keenta adeega magaalada qardho waxaa la saaray canshuurtii horena la ka qaadi jiray canshuur siyaada ah waxaa lagu canshuurahayaa soddon doolar hadduu bagaashiya raashin sida waxaa lagu canshuurayaa afartan doolar hadduu dhisme sida waxaa lagu canshuurayaa afartan iyo shan doolar waa waaraadka baabuurka candhimaylaha ama sideed boollaha loo yaqaan waxaa lagu canshuurayaa konton doolar cabashada laga qabo canshuurta la kordhiyey oo ah mid xilligan aan ku habboonayn xilligan oo ah xilli adag xilligii ay waddanku dhaqaalihiisu aad u hooseeyo ma ahan markii ugu horraysay oo ay dadka shacabka ah ka cawdaan maamulka puntland iyadoo ay u dheer tahay dhac dil iyo kufsi ay kala kulmayaan ciidamada maamulka puntland